asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadi hadalsane magaalada muqdisho
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
ismaqo wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan oo habeenimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegan tahay afar labaatanka bisha kow iyo tobnaad ee nofembar laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn caawa barnaamijka wareega waxaa qeyb ka noqon doona golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo kulana ay maanta yeesheen waxay ku ansixiyeen dib u eegista sharciyada korontada iyo magacaabidda guddoomiye ku-xigeenka bankiga dhexe ee soomaaliya u dhawo markaasi la magacaabo waan idiin soo gubi doonaa laba kamid a dagaalamayaasha al-shabaabna waxaa isku soo dhibiyeen ciidanka dowladda ee ku sugan deegaanka caddi kabiir ee gobolka galguud ee soomaaliya waan idiin soo gubi doonaa wararkii ugu dambeeyey waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu u gaaray deegaano ka galtirsan waa deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe sida nuur dugle iyo masaajid algaduud ee gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan halkaas oo dhowaan laga saaray al-shabaab waan idiin soo gubi doonaa khudbad dhinacibba taabanaysa madaxweynaha u jeeyay shacabka ee ciidamada halkaasi ku sugan wararkii ugu dambeeyey ayaa idiin soo gubi doonaa isla shabeellaha dhexe xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa gaaray deegaanada shabeellaha dhexe halkaas oo markaasi deeq ay u geeyeen ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda federaalku iskaashanaya xildhibaanadaasi oo hadlayaan waan idiin soo gubi doonaa waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibaal wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya oo soo gabagabeysay shirka dib ueegista mashruuca sagaal ee markaasi loogu hortagay saboolnimada waxaa kaloo soo maqli doontaan gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu xafiiskiisa u qaabilay safiirka cusub ee qatar ee usoo magacaday soomaaliya waxyaabaha ay ka hadleen ayaa sidoo kale barnaamijkeena qayb ka noqon doona qodobadaasi wuxuu soo kordhaca ayaad maqli doontaan saaxiibyaal cabdihaab ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen dirirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin ooyi ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo duunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye war aan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaa shir gudoominaya kulan maanta yeesheen wasaaraha xukuumadda xamis cabdi barre waxaana lagu ansixiyey laba hindis sharciyeed qaraar la xiriira deegaanada al-shabaabka lagu xoreeyey iyo soo jeedinta magacaabista gudoomiye ku-xigeenka cusub ee bankiga dhexe ee soomaaliya kulanka golaha wasiirada ay ku ansixeen qaraarka ka kooban laba iyo toban qodob oo la xiriira ee laga xoreynayo al-shabaab kuwaasoo iskugu jira amniga iyo xasiloonida ammaanka iyo kala dambeynta isu socodka xakameynta xadgudubida ciidamada iyo dembi falayaashu ka geysan karaan goobaha laga xoreeyey al-shabaab iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo fulinta sharciga walaha wasiirada ayaa sidoo kale waxa ay meel mariyeen soo jeedinta wasiirka maaliyadda ee ah in xilka gudoomiye ku-xigeenka cusub ee bankiga dhexe loo magacaabo doctor cali yaasiin sheekh cali oo ah aqooyahan aqoonta rugsan u leh mas-uuliyadda loo egmaday sidoo kale golaha wuxuu ansixiyeen dhisida iyo tayeenta aqoonta tiknolojiyadda solarka iyo dib oegista hinasa sharciyeedka korontada oo ay markaasi soo diyaarisay wasaaradda tamarta iyo qiraadka biyaha kuwaas oo wax gabad iyo dib habeenba markaasi lagu sameeyey dhinac haddii aan eegno dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ah maanta isku soo dhiibay deegaanka cadi hibir ee dagaalamayaasha ah ay soo dhiibay ayaa markaas waxaa soo dhaweeyey ciidamada dowladda ee kusugan deegaanadaasi gudoomiye ku-xigeenka deegaanka cadi kibir cabdikariin axmed dhagitaag ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in lasoo xiray inay la soo xireen labadan ruux islamarkaana ay aaga deegaanka dhisaq shurufle ay ciidanka iskugu soo dhiibeen halkaasna lagu baaray islamarkaana lagu soo dhaweeyey dagaalka al-shabaab inkastoo maalmihii lasoo dhaafay oo gaabis xoog leh uu ka jiray dani soo dhiibitaankan dagaalamayaasha ka tirsan al-shabaab iyo ciidanka dowladda waxaa imaanaysa xilli dagaalada ay weli ay sii socdaan islamarkaana gulfida colaada meel walba markaasi ay ka bilowdeen gobolada dalka markii loo eego shabeellaha dhexe hiiraan iyo galgaduud barnaamijka wareega dhegeystayaashaan qiibihiisa hore ayaan ku gujirnaa saxbel marmarkana shabeellaha hoose ayaan aadaynahay xildhibaano shabeellaha dhexe xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa gaaray deegaanka nuur duule iyo deegaano kale halkaasina waxa ay gaarsiiyeen deeq raashin oo loogu talagalay ciidamada deegaankaasi ku sugan al-shabaab gudoomiye liibaan geedi iyo janaal gacmo oo gudoomiye oo markaasi gudoomiye deeq qoban oo xoolo iyo agab ah oo xildhibaanada baarlamaanka ay gaarsiiyeen deegaanadaasi ayaa ka mahad celiyey dhinaca kale iyadoo madaxweynaha maanta uu gaaray bal marka hore waxaan ku hormaynaa xildhibaanada ma gaaray deegaankaas ee deeqda ku wareejiyey mas-uuliyiinta gobolka
rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa ashraf alkhalq sayidina waxyubina moxamed wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin amaa bacd asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda iyo dableyda iyo layliga intaba iyo ciidamada deegaanka dhammaantood oo runtii guulo waaweyn ka soo hooyey dagaaladii lala galay cadowga argagixisada ee al-shabaab oo ay ka mid tahay meelihii laga bixiyey magaalada hadda aan joogno ee nuur dugle runtii waxaan u nimid inaan ciidamadaas iyo bulshada deegaanka aan dhiirigelin iyo salaan aan bila ah oon ugu tala galnay ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya oo dagaal kula jira cadowga argagixisada ah aan xoolahan wadno ka mid ahayd deeqo isdaba joog ah oo maalmahan bulshada soomaaliyeed qaybeeda kala duwan ay la soo gaarayeen ciidamada waxaan aada u haweenka soomaaliyeed oo hal iyo mid ceerihiina isugu jirtay ay ku jiifan lahaayeen ciidamada intaba sidoo kale waxaan u mahad celinayaa xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheekh iyo doctor xuseen maxamuud iyo agaasime cadow iyo doctor guuleed sameeyey ololo ballaaran oo lagu soo gaarsiinayo halkan agar oo beyskiisu cadalo yahay oo dhakhaatiirtooda iyo kalkaaliyaashooda wata daasoo dhan waxaa loo bixinaya waxay tahay in deegaanxisada ah maanta soomaaliya boos uga bannaan ma jiro ay meel uga soo wada jeesato dowladnimadeena aan dhisanno waxaan si gaar rabaa inaan ugu mahad celiyo reer nuur dugle sharaftii karaamadii iyo dhiiranaantii ay sameeyeen oo ku soo dhoweeyeen ciidamada qaranka garab istaageen soo dhoweeyeen oo sooriyeeyeen aadaan idinkaga mahad celinaynaa runtii taariikhda ayaa reer nuur dugle xusi doonta deegaano badan oo aan tagnayna runtii aaday uga duwan yihiin dhanka soo dhoweynta iyo iyo dad jacaylka iyo soomaalinimada iyo wadannimada intaba marka intaasaan kusoo gebagabeynayaa waxaan ku dhiibayaa walaalkay xildhibaan yaasiin bismillahi raxmaani raxiim marka marka hore allah subxaana wa tacaala mahadta iska leh waxaa si gaara u salaaminaa saraaada ee halkan ku sugan difaaca nuur dugle si gaara sareeye kaas janaal gacmo dule iyo dhammaan bulshaweynta ku sugan deegaanadan si gaara u salaameynaa annagoo wafdi xildhibaana a maanta soo gaarna halkan waxaa u soo gaarna oo ugu weynna waxay ahayd in aan la wadaagno damiirkeenna iyo dadnimadeenna in waxa ay walaalaheen ay wadaan ama difaaca ay joogaan aan raalli ka nahay shalayna dadkii fikirkii aragtidii lahay ee soo bilaaba a qayb ka nahay maantana a diyaar u nahay ilaa iyo cadowga meel kasta uu uga sugan deegaanada ee bulshaweynta halkan ku sugan ee degto intii laga sife hiil iyo hoo diyaar u nahay inaan garabkiina istaagna hadduu ilaah yiraahdo waxaan u malaynaa bishii labaad ayaa dadaalkan dardarta la socdaa dhammaan deegaanada bulshaweyn soomaaliyeedu ka socdaa si gaara bulshada oo halkan ku sugan oo annaga baarlamaanka ku matelno si gaara waxaa shabaab iyo sharwada leh soomaaliya boosboos ugama bannaana gaar ahaan bulshaweynta halka ee degaan shabaab iyo arkiyo sharwadaba boos ugama bannaano waana ka adkaanayn hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaana ku faraxsanahay geesiyaasha dhallinyarada ah ee halkan joogo iyo jenaraalkaba in wakhtiga ay geliyeen halkaan aan aad ugu faraxsannahay ku dhiirigelinayno ku garab istaagayno halkaan waxaa maalmaha aad dartaan aanalooyin tusaalooyin ah wada qaadan doona jiidda hore difaaca intii aan soo marnayne waana aragna aadaa ugu faraxsana dadaalka iyo dhiirinaanta aa ku jirtaan kuwa kale oo idiin dhimanne waan tegi doona hadduu ilaah yidhaahdo maalmaha soo socdana ilaah waxaa ka rajeynaa cadowga in goobo badan oo gacantooda ku jirto lagala wareegi doono waanu ku faraxsannaa hiil iyo hoo aana niilo garab taagannahay intii aan joogaan deegaankan boosagama bannaano shabaaba wakhtigiina wuu dhammaaday wakhtigiina wuu dhammaaday weelkiina wuu buuxsamay soomaaliya fikirkii niila soo dhiibay ee shisheeyaa idiin soo dhiibay wakhtigiisa waa dhammaadaan leenahay walaale waa mahadsantiin xildhibaanada baarlamaanka xildhibaanada heer galmudug saraakiisha ciidamada ugu horeeya jenaraal gacmo dulle iyo saraakiisha kale dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa farxad noo ah inaan caawa ku sugannahay difaaca nuur dugle oo aan ognahay dadaalka faraha badan iyo masaafada dheer ee wakhti dheer lasoo maray ciidamadii muujiyey dadaalkaas ee ka soo bilaabay cadale ee ku sugan nuur dugle waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin haddii yihiin kuwa dowladda iyo haddii yihiin kuwa deegaanka intaba intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka deegaanka reer nuur dugle oo u muujiyey ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka karti iyo soo dhoweyn iyo hufnaan aan lagala kulmin deegaanada kale waxaan ognahay inaan dhulka la soo maray iyo dhulka noo dhiman inta uu leegyahay waxaan rajaynayaa caawa nuur dugland joognaa inaan wakhti dhow aan gaari doonno inta dhiman inta ka dhiman gobolkan shabeellada dhexe iyo gobolka galguduud iyo gobolka mudug intaba waxaan rajaynayaa dadaalkaas wuu socdaa meel fiicanuuna maraa waxay aheeda maalmo ka hor xilligii aan ka soo ambabixinaynay ciidan isugu jiro ciidamo deegaana iyo kuwa dowladeed magaalada muqdisho ee caasimadda caawan waxaan ku sugannaha nuur dugle waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin waa idinka daba nimiday waan idinla joognaa waxaan rabaa inaan sida ay u sheegeen xildhibaanadii deeqdan geela aan ugu talagalnay difaaca nuur dugle waxaa ka muhiimsan inaanu jeclaysannay inaan idinla qaybsanno duruufaha iyo dhadada iyo dhaxanta inaan idinla qaybsanno waa idinla qaybsan doona waan idinla jiri doonaa ilaa idinkiis wakhtiyadii lasoo dhaafay idinkama maqnayn oo adinkaan idiin maqnayn caawana waan idinla joognaa waan idinla sii joogi doonaa ilaa idinkiis waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin reer nuur dugle iyo inta kale ee lasoo maray iyo inta dhimanna waxaan rajaynayaa in sidii laysaga kici lahaa cadowgan argixisada ah ee aad og tihiin maanta marxaladda uu ku sugan yahay waxaan rabaa inaan u sheego dadku barabagandadu waxaan maqli jira waa dagaalka barkiis dadkan deegaanka ama shabeelada dhexedhe ama reer galguduuddhe masaafada ay soo jeexeen iyo dadaalka ay soo mareen waad maqlaysiin in la lahaa iyadoo magac qabiil loo bixinayo dadkaasu meel uma socdaan haddii haddii aysan dadkaanu meel u socon meeshaan caawa ay joogaan soomaysa gaareen marka waxaan rajaynayaa inaan inaan la wadaagno dadkeenna inay daacad naga tahay inay qalbi naga tahay inaan naga gacan siisaan annaguna idinkaga horrayno sidii cadan wala isaga dhici lahaa xilliyaa lagu jiraa waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin xildhibaanada ee dhigayga ah waa mahadsan yihiin saraakiisha iyo sarreeyaasha ugu horreeya jenaraal gacmadulle waa mahadsan yihiin dadka deegaanka nuurdugle iyo guud ahaan ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda ee ku sugan difaacan waxaan rajaynayaa in kana in la adkeeyo lana sii socdo ilaah idinkiis oo aan meeshan lagu ekaan asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo la socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internetkan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas guud telekom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afargees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormud g
yaa waa dheeftaasuya ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxa uu markaas kormeerayaa qaar kamida deegaanada ay ka socdaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee shabeellaha dhexe waxa uu maanta boqday deegaanka masaajid caalguduud ee shabeellaha dhexe ayay soo galantay nuur dugle waliidka safarka madaxweynaha ee ah inuu markaasi dir- ayaa ah inuu dhiirigeliyo uh, go- gobolkana lagu sifeeyo al-shabaab islamarkaana uu dhiirigeliyo ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada deegaanka ee dagaalka kula jira al-shabaab madaxweynaha uu bogaadiyey saraakiisha hogaanka ciidamada ee guulaha markaasi ku sooyey ayaa adkeeyey in loo guntado si ama al-shabaab markaasi guud ahaan wadanka looga saari lahaa madaxweynaha uu khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyey ciidamada iyo saraakiisha deegaanka nuurdugule ayaa ku dheeraaday ka hadalka iyo muhiimadda ay leedahay in markaas la dardargiyo howlgalka dhanka al-shabaab ee shabeellaha dhex ka socda
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمانتا ايغو هوريس meel kasta oo qof soomaali ah oo istaagay oo shabaab yac iska yerina anigu inaan tagaan diyaaru ah meeshuu doonaa ku yaalo jubbaland ha jiro ama puntland ha jiro ama inta u dhaxaysa ha ku jire dowlad goboleedyada iyo degaanadoo dhan meel walba maalinaan tegayaa dadka iska xoreeyay shabaab inaan dhaho waddadii saxdeedaad qaadeen inta dhimanne dhammaystira insha allah maalin dhaweyto magaalada wisil waxaan ka sheegay markaas waxaa ii dhowaa geedkan geedjiniga la yidhaah geejiniga sida u faafo waa aragteen ridi cunta muxuu ahaay mirihiisa hadday qaaday meelaha ku digooto waa meeshuu ka soo baxa shabaab waa sidaasoo kale qof dadkan ka tirsan qof dadkan ka tirsani hadduu weli shabaab ku dambeeyo waa soo cifaa waa imaanaa shabaaboo socdow noqoa wuxuu waa fikir qofku inuu fikirka ka tanasulo iyo in loo dilo walax ka dhexeeya ma laha hadduu ka tanasulo wiil soomaaliyeed oo ahal aho qaraaba ah waayo hadduu ka tanasuli waayo waa saan hore u sheegay soomaaliyada maanta joogta ee soomaalida ah ee afka dirka soomaaligaa leh hal cadow ayay leeyihiin meel kastoo ay joogaan cadowgaasuna waa shab reer hebelan reer hebelaan cadow noo ahayn reer hebel kalaan cadow noo ahayn dowlad hebel iyo maxaanku idhaha dad kaleo dowlado kale joogaan cadow noo ahayn maanta soomaaliyada joogta shabaabaa cadow u ah waana qirteen waa sheegteen wixii dhacay oo dhan khayr allah si adeerkaana hadda maqlaaya dhahayo waxa oon soo maqalna waxaa ugu xumaay naagtaada soo baxday ken wixii diintu nafartay in loo dhinto sow ma aha cirdigii w sharaftii karaamadii in loo dhinto diintu ay nafartay sow ka mid maaha nimankaas dadnimo male oo diin male oo ehel male oo qaraabo male yey ah oo dadka diiranaayo diirata oo waxay ku reeba caqligana ku reebi maayaan xoolana ku reebi maayaan marka inaad inta adkaysan weydeen aad dhibkoodii fahamteen aad u qaadateen qalabkiinna oo aad iska raacdayseen karaamo iyo cizi horta maanta idinkugu hor dadka degaanka iyo olad ku soo noqoteen horta ood joogtaan weligiinna dad macnole oo dadka muxuuah dhexdiisana taariikh ku leh oo weliba colaad iyo xumaan hadday timaaday wax layska dhiciyo weliba taariikhyo gaara laho maxaanku idhahdaa la garanayo oo murti badani hore loogu sheegay ayaa tihiin nimanku waxay galaan male waxay gudaanna male waa baahalo yaryar oo dadka beenbeen iyo arxandarada arxandarada inta dadka tuseenay ku haystaan xoog iyo xoolo iyo caqli ay ku haystaan male waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waana ka dhinac walbaan uga badannahay maanta sidaad ii sheegtaan waa dibdaba loo arki maa waxaan rabaa wixii wanaagsan in laysaga daydaa fiican wixii xunna aan laysaga dayan reerka walaalaha ah ee maxamed muuse la yidhaahee meeshaan degan ee idinka dheereen sida ay yeeleen shabaab ehel male qaraabo male abti male adeer male eedda male habaryar wax uu leeyahay male kuwa hadda la tilmaamayo sakada qaadi jiro qaarna saan dhahayo hadda uu shiikhu sheey iyo kuwa abwaanku tilmaamay qaarkooda ehel idinbaada intay aaminsan yihiin fa shabaab iska soo qabta dowladda ku soo sallima dowladdaa maaraynayso haynayso maalintii la xaqiijiyo oo lagu qanco oo la ogaado fikirkii shabaabnimada inuu ka tanasurayna dowladda walaxay u qabanaya wiilkeenni waayo dadka inuuna noolaado uu si fiican u noolaado kaalma aa lagu siinaa laakiin inta uu fikirkii xambaarsan yahay oo simbirti u ahaayo oo meeshuu taga baxan taxtaa meeshaan shabaabaa ku fiicnaay uu leeyahay youna kuu dhuumanin berrio maanta war hadduu joogo berrio asoo wara wato ku soo gala yaanay noo dhuuman nimankaas yaanan qaraabaysanin waa ogtihiin waa la socotihiin niman shabaaba oo waalidkood dilay walaalkood dilay adeerkood dilay abtigood dilay waa la yaqaana taariikhda caam waa adeer adeerkood dilay asigoo weliba mansab weyn dowladda ka haayo oo adeer waa iridaadaa laga celcelina war ii dhaw ahay saad u celiseen inta yiri sariirti inta qaday sariirtiisa asoo jiifo inta ugu inta ugu kortimid isku qarxisay gabaray ahayd weliba isku qarxisay allah u naxariisto asaguna markaas gabartiisay ahayd tiisiina waa qadarti rabbi aa meesha ku haysatee laakiin gabadha ayaan laga qashqashaadar hal ii dhaafo dha adeer mugitiro wala maxaan ku idhahdaa adeer koreed ma aha nimanku waxay muddadaas dheer noogu daaheen waxay ahaydee ehel ehel lagama maarmo oo diintaaba nafartay inaan ehelka soo dhaweynoon eh, muxuu ahay soo soo dhaqaalaysan laakiin qabiilkay iska dha qabiil ma leh qabiil ma leh annagu inaan marka qabiil yeelanno ayaguna ay qabiil yeelan waayaan waa waxay noo dul joogeen dhowr iyo tobanka sano war shabaab waa tuug waa khaa'in waa diinlaawe waa dadlaawe waxa uu yahay male kuwa waxaa jira marka ehel noo ah laakiin aan shabaabka ama shabaabka ama ficiladii shabaabka leh kuwa jidgooyada dhigta ee dadka masaafurka farqahooda ka furta waxa ay wataan kuwa maxaanku idhahda inta dheelmada qorgiisa qaatee fidnada soo kiciya nin soo dila fidnadu waa hurdaa ninkii kiciyana nacaladaa ku dhacday fidnada soo cawo madow inta baxo qorigiisa qaatee nin meel jooga qac qori ku soo dhahay maanta dowladdu arrimahaasoo dhan waa u kala cad yihiin shaki ugama jiraan jidgooyada waa ka hadlaynaa degaankan ma nimid hadda haa soomaali horta ogaada jidgooya meelay ku hartay degaankaana ka jirto hiiraanaan tagnay galgaduudaan tagnay waxaan tagnay mudugaan tagnay meel isbaaro ay taallo degaanadaasi ma jiro ceeb oo kamaheraan ee waaye in dadkan sharafta badan leh oo dhiiggoodii iyo sharaftoodii karaamadooda u soo baxay inay ilaashadaan diinkooda iyo dadnimadooda in tuug xumo muxuu ahay soo meesha yimaado reer hebelna waay aan dhahan reer hebel maaha waa tuug waa tuug reer hebel ma ah qaraabo ma ah ehel ma ah waa tuug qaadicu dariiqna diinta waxay ka tiri waa la wada yaqaanaa culammadii waa fadhidaa qaadicu ariiq diinta waxay ka tiri waa ciqaabtiisa intay la eg tahay waa aragteen sida loo weynay ninka jidka isbaarada u taallaahay waa qaadicu ariiq waa shabaab kalkaale shabaab iyo shabaab kalkaalena waxba iskuma kahayn dhaammaan qof kasta oo dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee sharafta badan dhibaayahay waa cadow waana layska dhicinaa ama shabaabnimo ha sheegto ama isbaara ha dhigto hadduu ehelkaaga yahay hadduu qof kale ehelkiis yahay hadduu ciidan yahay hadduu meel kale ka tirsan yahay waa tuug tuugna waa mas gogosha lama gasho karo waa iska dhicinaynaa dowladduna tallaabooyin cadcaday ka qaaday dadku xamarsay uga soo baxaan nuur dugla ayagoo nabadahoo maxaanku idhaahday ama heesaaya ama dikrinaaya inay yimaadiinaan rabna inta hadduu ka baxo xamar aado dhaxda muxuu ahay sahayda yartaa dhex maa lagaaga fura doonaa telefoonka maa dhex lagaaga qaada doonaa muxuu ahay gabadhu talow adoo nabad ama gaari doontaa meeshii mise baabuurka lagaala degi doonaa ayadoon islahayn inay jidkaas marto oo ay meeshay rabta nabad ku tagtaan rabnaa waxaan u soconna hadafka hadafka aan u soconna inaan gaarno kaas waay waxaa soo haray arrinta meeshaan laga jeediyey oo labada codsi ugu dhow dowladda soomaaliya dadka soomaaliyeeda istaagay ee shabaab u istaago min raas gambooni ilaa raas casayr ku nool oo dowladdeedu dowladdooda dowladda ay leeyihiin ay dowladda taag daran la tabar daran hadda soo koraysa ay tahay wax walboo baahida ay ahaayeen dowladda qoryahaan idima sii karin qoryihiinna soo qaadateen bannaankaa la timaadeen awalna xoolahaad ku ilaashin jirteen dugaagaad isaga dhici jirteen tuugga socdoo muxuu ahay geela muxuu ahay dhacayaad iskaga dhici jirteen maantana cadowgaa isaga dhiciseen dowladdu wixii ay ballan qaadda waxay ahayd rasaas inay keento kii dhaawacmana inay qaaddo oo ay daaweyso rasaas horena waa idiin soo gaartay haddana waa idiin soo gaaray rasaas la'aan dagaalka uga hari maysiin haddii alla yidhaah ugamana gaabinaysiin haddii alla yidhaah kan qaabta daranoo rasaasta dayacayana adinkaa hebe yaqaano yac iska dhihi karaba ciidanka madaxdiisa waxaan weliba aad iyo aad u faraya in mar walba la jeegarayo ma aha kulli inay wada xun yihiin halka xun si looga dhaxelo in la jeegara war hebelow soddon xabadoodoo risaas ahaan daraatii ka horreysa ku siibay dagaal dhammaanaan gelina labaatan xaba maxaa u haysaa aawa tobankii kale in la dhihi karaan rabnaa saas mugaytimaada isla xisaabtan waa isla xisaabtan la'aanna adduunyadaan ma socoto meelna ma tagto ilaahayna uunkiisa isla xisaabtan buu ku saleeyabo waajibaa lagu siiyey ilaahay ku siiyey waajibka haddaad ka bixi wayso waa lagula xisaabtan baa maalintaad wanaag siisana ajaraa laguu qoraa maantaad xumaan samaysana waa laguu qoraa xumaantaada isla xisaabtan la'aan adduunyadu ma soco karto ma noolaan karto ma jiri karto haddaan dad wada sisiman oo waryaa iga taga waryaa iswada dhahaya aan naho dad ismaqlaayo kala dambeeyo oo isdhegaysanaya annaan ahayn ma liibaanayno abwaankii halka soo istaagay iyo sheekhiiba khayr allah siiyee xigmad aad u weynay ka hadleen war annaga ummadda soomaaliyeeda nahay tana waa ka sheega war annaga kun sano ka hor kasii hor kasii horaan diinta islaamku aan qaadannay seef iyo dil iyo karbaash iyo xabbad kuma qaadanin nalaguma khasbin annagaa qaadannay rabitaankeenna iyo fahamkeennaan ku qaadannay kun sano ka badanaan nahay abka abka abka abka jad yaan nahay muslimiin wiil labaatoban shan sano jiro ama labaatan sano jiro maanta inta yimaado wixii horood muxuu ahay diin islaamka waad haysateen islaam maahayn iska dhiga haddaa nin walba muxuu ahay naagtii tobanka cunug u dhashay lagu lagu mehrina Ah, tawxiidka loo qabaa soo qubaysa haddaa tawxiidka lagu qabaa ilmihii horood dhashay wax kama jiraan haddaa muxuu ahay lagugu mehraa war waxaas intay naga soo galeen ilaah idinku dhaariy annaga ummad boqolkiiba boqol muslima xataa aqaliyaad minority kuwa yaryar kuwa laga tiro badan yahay oon oon muslimiin ah. boqolkiiba boqol mus- adduunyada dad badan oo muslim iyo kristaan iyo kuwa diin laawayaal wax isugu jiraa jug boqol aan kala eh, waxa sunno iyo iyo iyo iyo iyo iyo shiico aan kala ahayn ee kulligood sunniyiin ah ee haddana dhammaantood shaaficiyiin ah oo aan haddana xataa madhabtan sharafta leho badanoo jirta aan ku kala du- noo dhiman ma jiraan waa cilmi barasho ayadana ma- waxay lagu bartay leedahay waana baranayna nimankaasi waxa ay keeneen sidaasaa aniga aanan go'aan uga gaaray sidaydaba inaanay diin ahayn waxay noo keeneen diin nooma keenin la'aanna diin la'aanna ma hayn adoo biyo hadda kasoo dhorgay ninkii maanta o dhan biyo kugu qirqiraa ku yidhaa xataa biyuhu waa wax fiicane war annaga diin la'aanna ma hayso orda meelaha diin la'aantu ka jirta aada hadday run idinka tahay waxa haddii kalena maba haysin waxaad haysin wax runa wax runa maahane naga daaya waayo annaga muxuu ahay waxaan joogno dagaankan qiimaha badanna sida loo sheegay nimankaasi dhowr iyo toban sano joogay inay xoola ka qaataan iyo inay hadday heli karaan xoog ka qaataan iyo inay dadka cabsi geliyaan waxaan ahayn uma soo kordhin haddii meel gabdhuu ku umulaan aanu lahayn oo ceel biyo aanu lahayn oo maxaanku idhaahdaayey iskool yaroo ilmuhu ay wax ku bartaan aanu lahayn oo dugsiyadii qur-aanka wax kale iska daayay ay xidheen faham kale oo nimankaas in laga qaato maanta aan u baahannahay oo dhiman ma jiraan u malaynaya waa ballan waa ballan annaga dadka qof qof dowlad kasta oo caalamku jirta dadka qof qof waxna uma sii karto umana qanci karto umana waxay baahideedana uma tiri karto laakiin waxa jamaaciga oo idinka dhexeeyaan ka shaqaynayna waa ballan ballan ilaahay magaaladan inay ceelna hesho iskoolna hesho ha u yaraada hadduu doono qol ha aad ama geedkaas quraca hoostiisa ha ahaadee meel ilmaha wax lagu baro bar caafimaado iyo gabdhaha ku umulaan oo ilmahana lagu tallaalo inay hesho waa ballan magaalo kastoo soomaaliyeed oo intaanoo qoys oo soomaali ah ay ku nool yihiinna waa sida magaalada kor markaan soo degaynaan arkayna magaalada magaalo weyn waay xasan sheekh maxamuud ilaahay idankiis intaas waad yeelanaysaan inaad inaad dhaqaalaysataan ood wax ku sii darsataan oo isolka hadduu qol iyo laba qol yahay saddex iyo afar qol aad idinku ka sii dhigataan laanna shabaabna waa raacdaynaynaa ganacsigu waa furmaa beeruhu ilaahay idankiis roobku waa roobku waa da'a ilaahay idankiis dadkaani dhaqaaley helayaan dhaqaalihiinna waxaa idinka dhexeeya inaad ka fikirtaan dowladduna waxaa idinka dhexeeya ka fikiray guri kuu dhisi mayso labis gaara ku siin mayso gurigaaga kuu biilmayso markii baahi jirto gurmad yimaado waa guunigeeda laakiin waxa idinka dhexeeyo oo dadkoo dhan nin keligiis iskool gooni u yeelan kara male nin keligiis isbitaal gooni u yeelan kara male nin keligiis ceel biyaa inta yeesho ceelkaasi dadku ka dhexeeyaa dhihi kara male dowladdu waxa ay jid nin u fali kara ummadda male dowladdu waxaas meeshaasaan ka bilaabaynaa ilaa aan gaarno dhaba weynoo laamihoo inta ordaayo inta u sii socda ilaa aan gaarno meeshaasaan ka bilaabaynaa dowladdu waana sii socona haddii alla sida uu guddoomiyaha gobolka uu u sheegay guusheennu ma aha inaan nuur dugla ka raacdayna shabaab guusheennu waxa waaye in shabaab soomaaliya laga waayo meel meel kasta oo shabaab joogaad ciidan u tihiin una ahaan doontaan haddii alla yidhaah oo dhul soomaaliyeed maanta dalka abaaraha ka dhacay sida hadda uu sheegay intaasoo daaw afar sano mxua beeruhu ma bixinoo lama soo goosan waata la leeyahay alxamdulilah dhulku hadda waa cagaaran yahay xooluhu waa dhaqan yihiin inta dhimanna allaha noo dhammaystiro roob khayr qaba allaha keenaan lena waa ducaynaynaa maalin dhoweyta raashin mucaawana ah yar waa la keenay berrina insha alla iyo berri dambena waa la keeni doonaa waa soo socdaa sida wasiirkuba uu tilmaamay raashin kale kadibna wuu imaan doonaa intaba dowladda ay waxaydo ama caalamka inta u qayshato waxaan ku fil wixii naloo dowladna looga dhigta waaye caalamku wuxuu keenay inaan idin soo gaarsiino ayadana waa waa dhacay haddii alla yidhaa waa laakiin dee biyo gacmahaaga sacabadaada waa kaa beerahana oolaha aan dhaqaalaysannay iyo beeraha aan falanayno iyo ciddaani waxaan u malaynaa kalluumaysato ma qabtaan jaalaha laakiin haye maya magacaas fiiri waxaana lagu dilay waaye oo dib noo dhigay kii sancada ka shaqaynaayey ee birta noo tusaayey ee fiiri ninkaan tumaalka u bixinay geedka fadhiya naarsimaha leh iyo qoragaa ninka soo sameexay isdhamaan kana birow ka soo shaqeey kaasna birow ka shaqeeyaay kana kana waa injineer iyo waa nin magaciisa waa nin qaali aan leenahay kaasna kaasna waa waa tumaalkii aan leenahay war kii birta sadcaynaya haddaan waa liitaa dhahno oo kii maxaanku idhahdaa badda ka shaqaynayo malaayiga khayraadka khayrka bannaanka yaallaka badda ku jiraan ka darane ka shaqaynaya aan dhahno waa jaaji iyo waa saas oo kii maxaanku idhahda nin kabala'aan socda idinkuma jiree kii kabaha idin tolaaya aad dhahdaan waa saas iyo waa kabator war meeshaan adduunyadu meesha technologigii o dhan marka inaan meel fafadhino oo wax loo soo sameeyey bes aan qaadanno maan leenahay amaan wax samaysayna qoragaan maanta meeshaan maraayo nin tumaaloo ninka geedka noo fadhiya oo kaleo birajukayaa ka soo bilaabay meeshaanuu gaaray laakiin annaga kahayni waa hormari laannahay inaan sharfno oon karaamayno oon dhan hore u soco waa fiican tahay muxuu ahay xaq ku dhiman lala galo lala qabto la qaato shaqadaas waa xirfade lala sameeyo wiilka aad inta ka dirto nuurdujoog ku dhasho waalidkiis inta degaya xamar jooga garaashka jooga ee lameeriga laalaabaya baabuurta alxame baata lameeriga ka shaqeeyahay tumaal ma aha soo maa kanyaambada noo sameeya masaarta noo sameeyana waxaan leenahay caqliga caqligu waana daba marsan yahay caqligana noo soo noqdaan rabnaa waqtiga nugu qaadanaya waase noo soo noqon doonaa haddii alla yidhaah ilaah idankiisa haahey waxba laysma dhaamo yaa ilaahay agtiisa cibaado un baa lays dheeryahay
qeybay dhexe barnaamijka hawriga wararka afar labaatanka saacada hadalsane magaalada muqdisho ayaan isa soogaanaa saaxiibayaal wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta muqdisho kusoo gebagabeysay kulan dib oogiis ah oo looga hadlayay mashruuca sagal ee markaasi loogu hortagayo saboolnimada ilaahiga mahad nuure axmed ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haya muddo afar maalin oo uu ka socday magaalada muqdisho shirka dib oogista mashruuca sagal ayaa maanta lasoo gebangabeeyey dhinacyadii ka qaybgala shirkaasi ayaa muddadii u socday isweydaarsadadooda ku saabsan habsamu socodka mashruuca shaqooyinka qabsoomay iyo hortebinta kuwa dhiman mashruuca sagal oo ah mid lagula dagaalamo saboolnimada laguna caawiyo dadka danta yar oo midooda yurub maalgeliso in ka badan afar hay-adoodna ka bulshada xukuumadda soomaaliya kaas oo la gaarsiiyey muddaduu dalka ka socday in ka badan konton iyo sideed kun oo qoys mas-uuliyeen uu qeyb ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo xubno kale oo muhiim ayaa ka qayb gala maanta xiritaanka shirkani agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada umadda soomaaliya cabdulaahi cali maxamed oo shirka maanta soo xira ayaa sheegay in muddadii socday shirkani gabagabadiisa in la isweydaarsado qodobo muhiima agaasimaha ayaa sheegay muddadii uu socday mashruucan isagal inay ka faa'iidaysteen dad badan oo soomaaliyeed islamarkaana shirka uu maanta soo xiray ee dib oogista mashruucan looga hadlo qodobo muhiima oo la iskula saxayo shaqooyinkii qabsoomay midterm reviewgii loo qabtay mashruuca weynaa ee sagal kaasi oo ka shaqeeya dhammaan maamulka maamulada dalka oo dhan runaantii mashruucan weyn ee sagal ujeedkiisa ugu weyn wuxuu yahay dib usoo kabashada iyo dhamista faqriga sidoo kaleete in loo sameeyo dadka laftigooda skiil iyo shaqo abuur mashruucan waxaa la gaarsiiyey dhammaan maamul goboleedyada isagoo weliba shaqeeya muddo kooban haddana ujeedkii iyo muhiimadda laga lahaa oo si qurux badan loo gaaray waxaan uga mahad celinayaa marka horeete hay-adaha ama donariska maalgeliyey sida eu iyo denmark iyo sweden aadaan uga mahad celinayaa sidoo kaleete mashruuc waxaa aada noga la shaqeeyey aan iska kaashanaya anagoo ah dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda lebarka iyo tiimka cash consortium ay u wada dhan yihiin waxaan siinayaa iyagana sidoo kaleete mahad gaar ah run ahaantii mashruuca meelaha la gaarsiiyey ama dadka u gaara wadarta guud waa konton iyo sideed kun iyo laba boqol iyo toddobaatan iyo sagaal qoys oo si wanaagsan oo lahuba loo gaarsiiyey waxaa sidoo kale ka faa'iidaysatay guud ahaan wadarta shakhsiyaad markii la dhoo individually waa afar boqol iyo toddoba kun sagaal boqol konton iyo saddex mashruuc ujeedkiisa maahan keliya in dadka la gaarsiiyo lacag lacag kaash ah ay dadka nolol maalmoodkooda ku maareeyaan mashruuca wuxuu ka qayb qaadanayaa economic growthka dalka dadka markii lacagta la gaarsiiyo wuxuu dib lacagta ugu celinayaa qofka waddanka taasi oo noqonaysa dhaqaalaha dalka inuu kobac ku yeesho oo laftigiisa uu kor u kaco recommendationada aan arkay halkaan soo jeedinta kasoo baxdayna run ahaantii waxay tusinaysaa waxyaalaha wasaaradda mar walba xoogga saarto kana go-an ay tahay in dadka laftigooda ay dependent ku noqon mar walba in lacag la siiyo dadka laftigooda loo sameeyo skiil ama xirfad shaq abuuran loo sameeyo si uga maarmaan in bil walba laftigooda la gaarsiiyo lacago yar taasi wasaaradda ay xoogga saartay ayna ka shaqaynayso in dhallinyarada soomaaliyeed ay u sameyso xirfado xirfadaha marka qofka loo sameeyan dabcan wuxuu haystaa shaqo abuur shaqo uu ku shaqaysto markaa skiil haysta ku shaqaysto mar labaad iyo mar saddexaad waa idinkaga mahad celinayaa saddex maalmood aad ka soo shaqayseen mashruuca sagal discussion badan laga galay iyo waxyaalaha ka soo baxay quruxda badan waa idinkaga mahad celinayaa waxaana rajaynayaa sida alexander uu soo jeediyey mashruuca sida qurux badan hadda uu ku shaqaynayo inaan heli doono additional financing iyo extension in lagu sameeyo waana ku kalsoonaa inaan arrintaa dhammaanteena ka wada shaqayn doono insha allah mashruuca sagal oo in ku dhow laba sano ka socda gudaha dalka oo lagula dagaalamo saboolnimada iyo sidoo kale caawinta dadka danta yar ayaa lagu gaarsiiyey dad badan oo soomaaliyeed adeegyo muhiima mahad nuuri axmed wararka dalsan muqdisho
maraqdigaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martidii igu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumbo waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
daryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis ama canjeero alay tahay maraq dagaal looga maarmayaa wax kale maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo maraq digaaga keene martaa maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolar bar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sidho simikaarka somteele waa xirmo data internet toddobaadla ah oo aad jabtaasoo shirkadda ugu biisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal
gabagabada barnaamijka ayaana sidoo kale saaxiibaal musharaxiinta u taagan qabashada ee gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa sheegay in faragelin lagu hayo islamarkaana shakhsiyaad ay doonayaan in arrintaas ay faragelin ay ku sameeyaan shir jareed uu qabtay magaalada muqdisho ayayna ugu warbixiyeen arrintaasi
waxaa halkan isugu yimid murashaxiinta u taagan guddoonka xiriirka soomaaliyad kubadda cagta kaas oo aan halkan uga hadli rabno arrimaha ku aadan iyo xaaladda xiriirka soomaalida kubadda cagta iyo doorashada xiriirka soomaalida kubadda cagta sida aad la socotaan xiriirka soomaalida kubadda cagta sanadihii ugu dambeeyey waxaa hareeyey khilaafaad u dhexeeyo guddigiisa fulinta taas oo caqabad ku noqotay habsami u socodka howlaha xiriirka iyo ciyaaraha dalka taas oo sababtay janawari ama janaayo ka in hay-adda kubadda cagta ee adduunka fiifa soo farageliso una soo dirto wafdi xaqiiq raadin ah wafdigaas oo sameeyey roadmap lagu gaarsiinayo doorasho dahfuran oo waafaqsan xeerka xiriirka soomaalida kubadda cagta iyo kan fiifa taasoo loo asiteeyey in la qabto dhammaadka labada kun labaiyo labaatanka kadib markii hoggaanka kumeel gaarka ee xiriirka ee ku gaa- ee xiriirka soomaalida kubadda cagta ka gaabiyeen fulinta roadmapkaas ay fiifa dejisay ayaa waxaa soo ifbaxay dareen laga qabo in lagu shubto doorashada xiriirka soomaalida kubadda cagta taas ayaa waxay dhalisay in xubnaha xiriirka soomaalida kubadda cagta ay fiifa la wadaagaan qoraal ay kaga cabanayaan hoggaanka kumeelgaarka ah waxaa laga maarmaan noqotay in ay fiifa u soo dirto wafdi shirweynihii aan caadiga ahayn kaas oo dhacay labaatanka oktoobar labada kun labaiyo labaatanka laguna ansixiyey wakhtiga doorashada guddiga doorashada iyo xeerka doorashada xiriirka soomaalida kubadda cagta intaas kadib annagoo ah musharaxiinta u tartamaysa xilka guddoonka xiriirka soomaalida kubadda cagta waxaan la wadaagaynaa wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo fiifa qodobada soo socda kow in xiriirka soomaalida kubadda cagta uusan shaacin xeerka iyo habraaca doorashada wakhtiga saxda ahayd si aan waafaqsaneyn qodobka siddeetan iyo afraad ee xeerka xiriirka soomaalida kubadda cagta labo guddiga doorashada oo aan shaqadooda u gudanin si waafaqsan qodobka shanaad ee habraaca doorashada kaas oo qeexayo shaqooyinka iyo waajibaadka guddiga doorashada saddex in kooxaha qaar loo diiday xuquuqda ay leeyihiin sida aqoonsiga sanadlaha ee kooxda iyo dukumiintiyada sababo la xiriiro ka aragti duwanaansho hoggaanka xilgaarsiinta ee xiriirka soomaalida kubadda cagta sidaa darteed waxaan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha fiifa kaaf ka codsanaynaa in ay hubiyaan qodobadaas aan kor kusoo sheegnay waxaan rabnaa doorasho xor iyo xalaal ah oo waafaqsan xeerka xiriirka soomaalida kubadda cagta fiifa iyo dastuurka dalka qodobkiisa kooiy tobnaad waxaan ka digaynaa in ay rabshado iyo qallaaso ka dhacdo doorasho hal qof loo caleema saaro waxaan codsanaynaa in doorashada iyo qabashada araajiyada musharaxiinta dib loo dhigo ugu dambeyntii waxay xil- lixjeclo naga haysaa in sare loo qaado tayada kubadda cagta soomaaliya isla markaana bahda kubadda cagta ay helaan wax ay ka istaahilaan qarankooda oo ah doorasho xur iyo xalaal ah wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
kaamirada qr-ka goobta aad wax ka iibsanayso
gudahaan caawa barnaamijka wareegi wararka afar iyo labaatanka saac raadi hadalsame magaalada muqdisho akhrintan dhegeystaha waa naga intaa barnaamijkan kiisina kulmi doona sidaasi nabadgelyo